nin ku hubaysan sida la sheegay qaanso iyo leyb ayaa dalka norway wuxuu ku dilay shan qof waxaana sidoo kaleeto uu dhaawacay laba qof oo kaleeto booliiska dalkaasi ayaa weli wada baaritaano mana jirto wax faahfaahsan oo warkaasi ku saabsan iyo cidda ka dambaysoo soo baxday wariyaha v o eda london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa la xiriiray cabdishakuur shaceeb mursal oo si dhow ula socda weerarkaasi ka dhacay magaalada kongsberg oo ku taala duleedka magaalada oslo in ku hubaysan qaanse iyo leeb baa weerar geystay sida ay ilaa hadda leeyihiin dhimashaduna waa shan qof bay yidhaahdeen iyo laba qof oo dhaawaca meesha ay arrintu ka dhacdayna waxay u jirtaa magaalada oslo lixdan iyo siddeed kilomitir ama afartan iyo laba mayl wasiiradda cadaaladda oo hadashay monica milandna waxay tiri arrinta si dhow baan oola soconnaa ninka weerarka geystay ma la yaqaanaa ama haddii ay yihiin dad badan maya ilaa ay hadda waxay u qabteen hal qof oo ku hubaysan qaanse iyo leeb sida ay warbaahintu sheegtay marka kongsberg marka la fiiriyo dadka soomaalida iyo muslimiin fara badan baa ku nool maxaa loo malaynayaa weerarkan in uu yahay ilaa iyo hadda wax faahfaahina kamaysan bixin mana jirto ilaa hadda cid ay si gaara u sheegeen in ay yacnihii dhimashadaas ama jinsiyadooda ay kala qaadeen oo ay cid gaara sheegeen warbaahinta dalka see uga hadlaysaa arrintan si aada ayay caawa arrinta u hadalhayaan warbaahinta oo dhan idaacad kasta oo aad daawurto waxay ka hadlaysaa arrintan dhacdadan ka dhacday caawa kongsberg waa gartay boolisku weli wax faahfaahina ma bixiyeen may ilaa hadda wax faahfaahina oo ay bixiyeen ninkaa loo qabtay aan ka ahayn ma jirto wasiiradduna waxa ay tiri si dhow baan oola socnaa cadaaladda monica waa gartay marka soomaalida ku nool oslo see u hadalhayaan arrintan inkastoo hadda xilli dambe oo habeena ay tahay weli maan arag cid ka hadlaysa laakiin kolley dadku dareenkooda aada buu u kacsan yahay ma laga yaabaa in mararka qaarkood dadku ay isweydiiyaan weerarkan weerar nooce ayuu noqon karaa ma weerar argagixiso ay geysatay iyo dad muslimiinba ma weerar qof dalka norway u dhashay uu geystayba ilaa hadda idaacadaha cid gaara oo ay sheegeen ma jirto wax horay noocan oo kalea dalkama uga dhacay marka la fiiriyo waxa uu isticmaalay ee dadka uu ku laayay qaarna uu ku dhaawacay may arrintan oo kale ma aysan dhicin inkastoo jirtay hadda ka horumar dad badan nin hubaysan uu laayay oo dhowr iyo siddeetan qof ahayd wakti hadda laga joogo dhowr iyo toban sano bal wax yar faahfaahin waxaad ka bixisaa sida guud ee maaragtay dalka looga arka waxa dhacay arrintani waa dadka dareenkooda loo beekicsa waa arrin aada iyo aad u weyn sida ay dadka caaw u hadalhayaan mana ahayn wax horay u dhacay
kaasi waxa uu ahaa cabdishakuur shaceeb mursalo uu warrameeyey wariyaha v o e da london ridwaan xaaji cabdiweli